culimadii soomaaliyeed oo maanta warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa baaq ka soo saaray doorashooyinka dalka oo ay ugu horeyso midda guddoonka sare ee dalka oo lagu wado in ay ka bilaabato maalinta berri ah magaalada muqdisho sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa warmurtiyeed culimmada ay soo saareen u akhriyey warfidiyaanka waxaana culimmada soomaaliyeed ay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya uga digeen in laaluush ku badashaan diintooda iyo damiirkooda qolmada waxay xubnaha baarlamaanka uga digayaan laaluushka iyo in la gato diinta iyo damiirka waayo nabigeena sala allahu calayhi wasalam waa lacnaday ka laaluushka bixinaya iyo midka qaadanayaba qaala sala allahu calayhi wasalam lacana allahu raashi wa murtashi ilaahay ha lacnado kan laaluushka bixiya iyo midka qaataba toddoba waxaan uga digaynaa xubnaha baarlamaanka ee sharafta leh in ay doortaan dadka lagu yaqaano eexda cadaalad darrada iyo inay lunsadaan hantida ummadda soomaaliyeed qaala tacaala walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar wamaa lakum min duuni illahi min wliyaa uma laa tunsaruun sheekh nuur baaruud guraxan ayaa dhankiisa kula teliyey xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan kuwa ku cusub sanadkan golaha shacabka in ay sharaftooda dhowrtaan waxaan ku talin lahaa weliba si gaara waxaan ola sii hadlay dadka cusub ee baarlamaanka sanadkan soo galeen weli wasaqoobin waxaan leeyahay war ha isku wasaqoobina war waddankani wuxuu u baahan yahay u baahan yahay badbaadin nin laaluush qaatayna waddan ma badbaadinayo mid laaluush bixiyeyna waddan ma badbaadinayo oo le halla ay doorto halla ay doorto lacag aan bixina micnaheedu maxay tahay inuu wax dhacuu rabaa waa waa tuug weeye waxaa weeye waxaan kula talin lahaa dadka baarlamaanka ku jira ninka u yimaada ee yidhaha lacagtaa qaado ay dooro inay geliyaan markiiba meediya oo yidhaahdaan hebel baa ii yimid lacagtaa qaaduu leeyihi si ummaddu ay u ogaato ilaa hadda doqonnimadooda waxay moodi inkastoo lala socdo yaa i arkaano wax haddaad hadda weydiisoo tala war maxaa laaluush u bixisay wuxuu ku dhihay yaa i arkaanoo bixi marka hala sheego xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalinta berri ah muqdisho ku doortaan guddoomiyaha golaha shacabka iyadoo xilkaasina ay u tartamayaan ilaa iyo lix musharax